dalka ciraaq ee muslimka ah waxa uu ka mid yahay wadamada martigeliyey duulaanka cadowtooye ee uu maraykanku horboodayo ee wixii ka dambeeyey weeraradii koob iyo tobanka sebteembar labada kun iyo kowda ka dhacay qeybo kamid a caalamka islaamka sida afghanistan ciraaq soomaaliya iyo yemen sanadkii labada kun iyo lixda ayaa isbahaysi milatari oo ay horboodeyso xukuumadda washington waxay duulaan gardarro ah ku qaadeen dalka ciraaq iyagoo ku andacoonaya in madaxweynihii xilligaasi ee nidaamka bacdiga ah sadaam xuseen uu haysto hubka waxgumaada ee niyukleerka wada shaqeyn iyo xiriir hoosena uu la leeyahay urur weynaha jihaadiga ah ee alqaacida tuhmadan iyo eedan oo markii dambe inaanay xaqiiqo ahayn oo waxba kama jiraan ay tahay ay qireen madaxda maraykanka ayaa horseeda in dalkan uu galo gumaysi soo jiitamayay labaatan sano oo ay u dheer tahay in dadkiisa la gumaado heer go-doonkii maraykanka ee ciraaq ay ku shahiideen ugu yaraan laba milyan oo caruur ciraaqiyiin ah maraykanka iyo xulafadiisa waxaa dalkan ku wajahay dagaalo adag oo iska caabin ah oo uga yimid reer ciraaq oo ay horboodayaan jamaacaadkii jihaadiga ahaa ee ay hogaaminayaan hogaamiyeyaasha ay ka mid yihiin sheekh abuu muscab azarqaawi iyo sheekh abuu cumar albaqhdaadi sanadkii laba kun koob iyo tobanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay soo afjartay duulaankeedii ciraaq iyadoo dhabarka ku sidata culeysyada hasiimada iyo xaqiijin la-aanta ahdaaftii duulaanka marka laga reebay in reer ciraaq ay uga tagtay raadadka nabar ay adag tahay inuu si dhow ku bogsado qaramada midoobay oo ah urur uu majaraha u haya maraykanka una adeegsada sharciyeenta duulaanadiisa bahalnimada ah iyo tallaabooyinka guracan ee ka dhanka ah muslimiinta iyo xitaa mustadcafiinta kale ee ku nool dunida ayaa markii uu dalka ciraaq gacanta gumaysiga galay waxa ay iyaduna kaga dhawaaqday howlgal boorqarin ah oo ay ku sheegaysa inay ku caawinayso reer ciraaq kuna dhisaysa tiirarka nidaam dimuquraadi ah tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexda waxaa dalka ciraaq ka furnaa xafiisyada howlgalka qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo yunami waxaana iyagoo garab iyo wakiilba u ah maraykanka ay dalkaasi ka wadeen howlgallo kala duwan oo isugu jiro kuwo milatari kuwo dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo lagu beegsanayo muslimiinta hogaanka dalkana gacanta loogu gelinayo aqaliyadda shiicada ah ee hadda maamusho xukuumadda rawaafidda ciraaq laakiin ku dhowaad labaatan sano kadib oo uu howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq ku howlanaa tallaabooyinkan guracan waxaa iminka muuqanaysa inay ku guuleysteen ajandayaashooda ay ugu weyneed in la cuuriyaamiyo ahlu sunnaha dalka ciraaq taladana loo dhiiba shiicada sidaasi darteed waxa ay ku dhawaaqeen in dhowaan lasoo afjari doono guud ahaan howlgalka xafiisyada howlgalka yunaamina albaabada la isugu dhufan doono kulan maalintii shalay oo jimco aheyd ay isugu yimaadeen xubnaha waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa la isku raacay in lasoo afjaro howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq sanadka laba kun shan iyo labaatanka goluhu waxa uu sheegay in go-aankan la qaatay iyadoo laga jawaabayo codsi horey uga yimid xukuumadda rawaafidda ciraaq kaas oo ahaa in gebi ahaanba lasoo afjaro howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq maadaama xukuumadda rawaafidda ay cagaheeda isku taagtay iskuna filnaatay qoraal uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda rawaafidda ee ciraaq ninka lagu magacaabo maxamed shiyaac assuudaani uu u diray golaha ammaanka horraantii bishii mey ayuu ku codsaday in lasoo gebagabeeyo howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq maadaama uu sheegay in xukuumaddiisu ay ku tallaabsatay guulo wax ku ool ah sida uu hadalka u dhigay wuxuu qoraalkiisa ku socday u-n-ka ku yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda rawaafidda ciraaq maadaama uu dalka ka hirgalay nidaam dimuquraadi ah labaatan sano kadib lagana guuleystay taxadiyaadkii nagu horgudbanaa ma jirta sabab lagu qanci karo oo keenaysa in dalka uu kasii furnaado xafiiska howlgalka qaramada midoobay kulan uu axaddii lasoo dhaafay maxamed shiyaac assuudaani uu magaalada baqhdaad kula yeeshay wakiilka qaramada midoobay ee dalka ciraaq ayaa waxa uu ku sheegay in codsigooda la xiriira soo afjaridda howlgalka qaramada midoobay ee dalkiisa uu imaanayo xilli uu maamulkiisa ku tallaabsaday horumaro xagga amniga ah dalkana uu ka hirgeliyey xasilooni siyaasadeed sida uu warka u dhigay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka waxaa howlgalka qaramada midoobay ee ciraaq lasoo afjari doonaa bisha sebteembar ee sanadka laba kun shan iyo labaatanka taasoo ka dhigan sagaal iyo toban bilood kadib muddadaas ayaana laga doonayaa in howlgalku uu soo gebagabeeyo shaqadiisa tan iyo labada kun iyo saddexdii wixii ka dambeeyey duulaankii maraykanka iyo ingiriiska ee dalka ciraaq waxaa howlgalka yunaami uu ahaa mid la cusboonaysiiyo sanad weliba laakiin sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ayuu golaha ammaanka waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay ka codsaday in dib u eegis lagu sameeyo howlgalkooda dalka ciraaq waxaa diraasad iyo baaritaano la xiriira shaqada xafiiska qaramada midoobay ee dalka ciraaq loo xilsaaray diblomaasi u dhashay dalka jarmalka oo lagu magacaabo folker kaasoo sheegay in shaqaalaha qaramada midoobay ee jooga ciraaq tiradoodu dhan tahay toddoba boqol oo qof taasina ay ka dhigan tahay xajmi weyn oo aan baahi loo qabin wuxuu soo jeediyey diblomaasigan in lasoo afjara gebi ahaanba howlgalka qaramada midoobay ee dalka ciraaq shaqooyinkii uu xafiisku hayeyna lagu wareejiyo muddo dhan laba sano maamulka gudaha iyo hay-adaha kale ee taabacsan qaramada midoobay xafiisyadana ku leh dalka ciraaq kadib markii uu soo baxay qaraarka u n-ka ee maalintii shalay oo jimco ahayd xukuumadda rawaafida ee ciraaq ayaa ka mahadcelisay shaqooyinkii qaramada midoobay ay ka haysay dalka waxaana arinkaasi ku dhawaaqay la taliyaha ra-iisul wasaaraha rawaafida ciraaq ninka lagu magacaabo farhaad calaa-udiin afhayeen u hadlay xukuumadda rawaafida ee ciraaq oo lagu magacaabo baasim al cawaadi ayaa dhankiisa tilmaamay in ciraaq ay soo dhoweyneyso go-aanka kasoo baxay qaramada midoobay isagoona tilmaamay in go-aankani yimid kadib markii ay ku dhaqaaqeen horumaro kala duwan si lamida xukuumadda rawaafida ee ciraaq waxaa go-aanka cusub ee u n-ka soo dhoweeyey ururada siyaasiga ee ka jira dalka ciraaq kuwaasoo sheegay inay ku faraxsan yihiin in labaatan sano kadib albaabada la isugu dhifto shaqadii qaramada midoobay ee ka waday dalka robert wood oo ah ku-xigeenka safiiradda maraykanka ee qaramada midoobay kana mid ahaa dadka qaabeeyey go-aanka kasoo baxay u n-ka ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin go-aankan ayna dareemayaan in isbeddel xoogan uu ka hirgalay dalka ciraaq sida uu hadalka u dhigay inkastoo dowladda maraykanka ay horay uga meermeereysay oo codeynta in lasoo afjaro shaqada xafiiska qaramada midoobay ee ciraaq loona hogaansamo codsiga xukuumadda rawaafida ee ciraaq haddana waxay xilligaani tilmaamaysaa inay isha kusii hayn doonto horumarku sheega ka jira dalka ciraaq sanadihii u dambeeyey ee dhowaa waxaa muuqanaysa in dowladaha caalamka ee horay u martigeliyey duulaano reer galbeed ay kusoo qaadeen oo dhaliyay in xafiisyo ay ka furtaan hay-ado taabacsan qaramada midoobay ayaa soo jeedinaya in lasoo afjaro howlgalladaas iyagoo dhaliilay qaabka shaqada ee howlgallada taabacsan qaramada midoobay badi dalalka dhaca galbeedka afrika ayaa codsaday in qaramada midoobay ay isaga baxdo dalalkooda lana soo afjaro howlgallada ay dalkaasi ka waday waxaana ka mida maali burkina faso niger iyo dalal kale taasoo muujinaysa in sanado kadib uu wax badan iska bedelayo nidaamka haymanada reer galbeedka ee caalamka islaamka